jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa bilaabay in ay ka qayb qaataan qorshaha dhul loogu iibinayo safaarada soomaaliya ee ku taala dalkaasi qorshahani ayaa waxaa ka shaqeynaya dowladda soomaaliya iyo safaaradda iyadoo loo arko mid muhiim ah oo looga faa-iideynayo kheyraadka safaaradda si loo kobciyo dhaqaalaha soomaaliya iyo xiriirka labada dal safiirka soomaaliya ee dalka koonfur afrika maxamed sheekh saxaaq ayaa ka codsaday jaaliyadda soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha safaaradda annaga waxaan dhiibnay ka safaarad ahaan guriga dibositkiisa waa dhiibnay boqolkiiba toban waa shubnay ogolaashihii waa idin soo qaadnay gurigii waa soo saxiixinay gurigii waa soo helnay dowladda soomaaliyana waxaan dhahnay madaxweynihii ugu horeeyo boqolkiiba konton gurigaan bixiya wixii intaas ka dambeeyo waxaan rabnaa hooshii jaaliyadda soomaaliyeed ay u taallaa ummadda soomaaliyeed oo idinkaad wakiil ka tihiin ay u taallaa meel walba ay joogaan daafaagdoo dalkan ay ka joogaan ayagii dhanna ma ma arki karno idinkaa la rabaa inaad wakiil ka noqotaan fariintaasi qaataan maanta nagala wareegtaan gurigii contractigii halkaan uu ku jiraa waa idin sidaa inaan idinku wareejiya waxaan rabaa guddigii arrintaan aan u xil saarno inaan gacanta ka saaro ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka cabdisalaan cabdi ayaa isna dhankiisa bogaadiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaysa dhismaha safaaradda
salaan kadib marka ugu horreyso waxaan dhambaal bogaadin iyo mahadcelin ah idinkaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre anigoo ku hadlayo magaca dowladda federaalka soomaaliyeed aana ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waxaan dhambaalkaa idinkaga sidaa madaxdii qaranka waxaanan rabaa inaan idinku bogaadiyo oo aan idinkaga mahad celinno dadaalkii aada geliseen in safaaraddii soomaaliyeed ee johannesburg ee ku lahayd dowladda soomaaliyeed astaanteydii aada soo celisaan ee aada u istaagtaan sidii ay ku yeelan lahayd xafiis iyo guri ay ku shaqayso taas oo runtii ah astaan qaran oo idinkii aada hormeyd ku ahedeen aada iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhan kalena qaar ka mid ah jaaliyadii ka qayb galay kulanka ayaa waxa ay sheegeen in ay dhankooda garab taagan yihiin dowladda soomaaliya ayna ka qayb qaadan doonaan sidii ay safaaraddu heli lahayd guri ay milkiyadeeda leedahay waxaan filayaa warkii ugu fiicnaa oo qof bini aadana loo sheego buush safiirka noo sheegay in guri naloo gaday lagu guuri doono bil kadib waxa keliya ee loo baahan yahay ay tahay in la dhammaystiro meeshaan soomaaliya waxba kuma laha iyo waxbay ku leedahay aad bay u kala fiican tahay runtii maalintii ugu horraysay ee safaaradda somaaliya halkan laga furayey rag badan oo aniga aan ka mid ahay haddana meeshaan fadhiya way joogeen ilaa bilowgeedii ilaa ilaa haddana jaaliyaddu waa ka qayb qaadanaysa dhaqaalay ku bixinaysa mar walbana qorshaha waa ahaayeen guri ay leedahay soomaalidu in meesha laga gado laakiin adaa nasiib u yeelato ilaahay ku waafajiyey inaad la kulanto maanta nasiibkaas adaa iskale marka waxaan dhihi lahaa nin walibow ninka codka ku kaalmeyn lahaa iyo ninka qarash bixin lahaa iyo ummadda kale aan ku midowna hawshaan safaaradda annaga inoo horeysaa sidai horey uu sheegay yuusuf safaaradan ayaana door muhiima ka qaadan doonto howlaha safaaradda ee dalka koonfur afrika